bsm اllaahi الرحman الرaحيم alxamdu لlh رb العaalمين وslى اllه وslm عlى نbyina mحamd وعlى آlih وأصxaabih أجmعيn amا bعd qala الإmam أbu عiisa التirmidiy raximh اllah taعalى baabu ma jaءa fي tarki الصlaةi عlى shahiid baabu bayaani maakii cadayntiisii buu baab yahay jaa-a ku yimid fii tarki salaati cala shahiid qofka shahiidka ah in lagu tukada ka tegistiisa wuxuu kusoo arooray oo aan isaga salaatuljanaaze lagu tukanin qaala imaamu abu ciisa xadaanaa qutaybat bnu saciid wa huwa abu rajaa albaqlaniyu qaala xadaana leytu can ibni shihaab can cabdiraxmaan bni kacb bni malikin ana jaabira bna cabdillaahi ahbarahu ana nabiya sala l slama nebiga kaana yajmacu bayna arajulayni wuxuu jamcinayay laba nin min qatlaa uxudin dadkii uxud lagu dilay ah fi thawbi lwaaxidi hal maro suma yaquulu ayuhumaa akharu akhdan lilqur'aan marka wuxuu dhahayay kee qur-aan qaadasho badnaa labada nin faidaa ushiira lahu haddii loo tilmaamo ilaa axadihimaa midkood qadamahu fi laxdi godka ayuu ku hormarinayay iilka faqaala wuxuu yidhi ana shahiidun calaa haaulaa'i yowma alqiyaama ana aniga shahiidun markhaati baan ahay calaa haaulaa'i kuwan yaan markhaati u ahay yowma alqiyaamati maalinta qiyaamaha wa amara bidafnihim wuxuuna amray aasidooda fii dimaa'ihim in lagu aasa dharkoo dhiigooda dhiigooda walam yusalli calayhim mana ku tukanin walam yuqasaluu mana la dhaqin maxalu shaahidka marka walam yusalli calayhim taas xadiidkan marka waxuu tilmaamayaa maadaama nebigu uunan ku tukanin dadkii uxud ku dhintay macno kale oo salaadoodaas uu uga tegayna aanay jirin aan ka ahayn inay yihiin shuhado meeshaasaa marka waxaa laga qaatay shahiidka inaan lagu tukanaynin shahiidka aan lagu tukanayninna waa kan macrakada gaalada ee muslimiinta dhexdooda ku dhinto goobtana weliba ku dhinto haddii isagoo dhaawaca lasoo qaado ee uu dhaawaciisa iskaga dhinto waa lagu tukanayaa waana la dhaqaya haddii uu dhinto isagoo marka yacni goobtii aan ku dhimanin ee uu ku dhinto marka lasoo qaado kadib dhaawac keliya lagu soo qaado qofkaasi marka dambe unbaa laga fiirinaa xaalkiisa maadaama goobta uunan ku dhimanin waa lagu tukanayaa waana la dhaqayaa waana ka hadalnay masaladan ayb ee muslimiinta dhexdooda wixii ahna ama gardar haddii uu ga gardarre hadday tahayna de waaba min baabi awlaa inaan in lagu tukado in markaa yacni aan lagu tukanaynin oo aan la dhaqaynin iyo sidaas waa makruma iyo derajo waayo marka qof gardarra ku jirana derajo ma mudna haddii marka muslim uu la dagaalayo laakiin gar uu ku joogo mararka qaar buu gar ku joogi karaa isagoo qof muslimana la dagaalayo inuu soo weeraray oo kale maalan gurigiisa uu ugu soo galay ka noocaas oo kale nebigu waa ka yidhi man qutila duuna nafsihi fa huwa shahiid hadduu ku dhinta marka dagaalkaas waa lagu tukanaa waana la dhaqayaa leanna macraka oo gaalo iyo muslim dhexdooda kuma dhimanin ayib waxyaabahaasay marka leeyihin ma lagu tukanaayo marka la leeyahay marka waa xaaraam miyaa laga wadaa marka in lagu tukadaa laba wej ayaa shaaficiyadu madhab ahaan ay yani ay qabaan wejka musaxaxa ah waxa uu yahay ana asalaata cala shahiidi taxrumu wejka saxiixa ee la saxiix yeelo waa inay xaaraan tahay oon lagu tukanaynin manhina ay tahay ayb kaasaa musaxax ah qaarkoodna waxay yidhaahdeen laguma tukanayo waajib maahan baa laga wadaa haddii la doono waa lagu tukan karaa ayb marka jumhuurkuna sidaanay u badan yihiin inaan lagu tukanaynin xanafiyada ayaa iyagu waxay qabaan in lagu tukado waxayna keenayaan xadiidka cuqbata bni caamir ee ahaa nebiga sal ll ly slam siddeed sano kadib ayuu wuxuu booqday qubuurtii shuhadaa-u uxud uma sallaa calayhim waa ku tukaday bay dhahayaan marka marka waxaa la yidhaha haddii shahiidka lagu tukado maxaa siddeed sano loo dib dhigay marka haddii in shahiidka haddii salaadi lagu tukanaayo oo salaad janaaze isaga lagu tukanaya maxaa sideed sano nebigu ou dib ugu dhigayna salaadaas marka macno kaley leedahay maahan salaatuljanaaze fa sallaa calayhim ay dacaa lahum waa u duceeyeyaa laga wadaa weliba riwaayada waa ku caddahay oo kalmuwadici axyaa'an wa amwaatan markaa nebigu dadkii noolaana waa sanadkii uu dhiman rabay kuwii noolaana waa sagootiyey kuwii dhintayna waa sagootiyey oo imaatinkii uu u imaan jiray iyo booqashadii uu soo booqan jiraa dhammaanayso dabcan sidaa darteed buu marka u sagootinayey marka macnaha ku jiro fa sallaa calayhim macnaheedu waa u duceeyey waay jumhuurku sida ay dhahayaan qaala wfi lbaabi can anas bni maliki qaala xadiidu jaabirin xadiidu xasanu صaxiix waqad ruwiya hada alxadiidu can الzuhriyi can anasi can الnabiy sal ه l slam qaala waruwiya can الzuhriyi can cabdillaahi bni taclabata bni abi sucayri can الnabiy sal ه slam waminhum man dakarahu jaabir qaar jaabir sheegayna waa jiraan waminhum man dakarahu can jaabirin qaala waqad ikhtalafa ahlulcilmi waxay isku khilaafeen fi salaati cala shahiid salaada shahiidka lagu tukanayo faqaala bacduhum qaarkood waxay dhaheen laa yusallaa cala shahiidi lagu tukan maayo shahiidka wahuwa qowlu ahli lmadiina waa reer madiina qowlkooda oo bihi yaquulu shaaficiyu axmedu shaaficiy axmedna sidaabay qabaan wa qaala bacduhum qaarkood waxay yidhaahdeen yusallaa cala shahiidi waa lagu tukanayaa waxtajuu bixadiidi nabiy sal l slam bay xujaysteen anahu sallaa calaa xamzata nabigu inuu xamze ku tukaday huwa qowlu thawriyi wa ahli lkuufa weeyaan marka salaada xamze uu ku tukadayna imaam axmed aa warinaya shawaahid iyo waxna waa leedahay dhahaan ayb wahuwa qowlu thawriyi wa ahli lkuufati wa bihi yaquulu isxaaqu qaala baabu maa jaءa fi الsalaati calى اlqabri marka meeshaan haddii xadiidka cuqbata bni caamir uu leeyahay waa lagu tukana kana la yidhi nebiga kuma tukanin qaacidadii marka almuhbitu muqadamu calى الnaafiy meeshaan lama keenayo sababta aan loo keenayninna waxay tahay naafiga qofka wax anfinaayo nafyigiisu haddii uu muqayad yahay ma la dhahayo ihbaatkaa la hormarina nafyigu hadduu mulaq yahay ihbaatkuna mulaq yahay markaas waayo marka ihbaatka la hormarina laakiin ihbaatkii hadduu nafyigu noqdo muqayad nafyiga muqayadkaa cilmi baa ka muuqanaya awal ma og tahay almuhbitu muqadamun cala annaafi qaacidada waxay ku socotay waa min baabi man calima xuja calaa man lam yaclam ninkan waxbuu sugay ninkanna waa anfiyey yacni ninka waxaan anfiyey aclaa maa fiihi waxay tahay inuusa isagu ogeyn aqoon u lahayn ninkii sugayna aqoonu u leeyahay marka ninka aqoonta le iyo kaan aqoonta lahayna kan aqoonta laha la hormarin laakiin marka uu nafyigu noqdo muqayad ninkan cilmi la-aan wax ma anfinin aqoonuu ku anfiyey leanna qeydkan cilmi baa keenaya wax kale ma keenayo ee nafyigaanina nafyi muqayad ah waayo wuxuu ku qeydan yahay shahiidka yani ninkan m nafyi mulaqa maaha qofna qof mu'mina laguma tukanayo iyo waa lagu tukanaya iskuma haystaan ee nafyigu wuxuu ku dhacay daa'ifa mucayana oo ah shuhado ayuu ku dhacay nimankan kalena waxay leeyihiin maya si ihbaatkii hore oo qof muslima in lagu tukaday ku socdaan markaasoo kale nafyigaa muqadam noqonaya ibnu xajar saas u yidhi ayb qaala baabu maa jaءa fi الsalaati calى اlqabri wuxuu ku yimid salaada lagu tukado qabriga korkiisa yani salaat اljanaaza in qabrigii lagu tukado qaala xadaثna axmed bnu maniic huwa abu jacfar albagawiyu qaala xadaثna hushaymu wahuwa bnu bashiir qال أخبرنا الشhيباني qال xdثna الشhعبي وهو cاmر بن شhراحيل qال أخبرنيi mن رأى النبي صلى الله عليه وسلم أxad نebiga arkay baa wuxuu ii waramay وra'ىa qbrا qabrina arkay وra'ىa qbrا qabri buu arkay muntabida yaعnي keligiis gooni ah oo yacni qubuurta kale si uga gooni aho uga baxsan ayuu nebigu arkay fasafa asxaabahu khalfahu asxaabtiisii buu safay gadaashiisa fasallaa calayhi waa ku tukaday faqiila lahu waxaa lagu yidhi man akhbaraka yaa kuu sheegay ayaa lagu yidhi shacbi markaasuu yidhi faqaala ibnu cabbaas ibnu cabbaas baa ii sheegay ayb xadiidkan marka waxaa laga qaadanayaa qabriga janaaze in lagu tukan karo salaadan janaasada iyo salaadaha kalena la ysagama qiyaas qaadan karo salaadihii kale waa la reebay in qabri lala kor tago oo xadiid martad alghanawi wuxuu ahaa laa tusalluu ila alqubuuri qubuurta ha u tukanina laa tajlis walaa tajlisuu calayha qubuurta ha ku fadhiisanina korkeeda hana u tukanina waa salaadaha caadigo sujuudda iyo rukuucda leh janaazada laakiin waatan waa timid nebiga inuu ku tukaday marka waxaa weeyaan salaatuljanaaze waa lagu dukan karaa qabriga korkiisa weliba laa siyamaa qofku haddaan janaasadiisii uunan ka qeyb gelin qof ahlufadligana uu yahay markaas inuu dadka nool qalbigooda ugu wanaajiyo qofkaana ugu duceeyo intuu baxo ayuu qabrigii tegi karaa waana kusoo janaasau ku tukanaya salaadaas marka janaasada haddii looga qiyaas qaato salaadahan oo dawaatu sujuudi wa rukuuc ah waa balaada iyo qabaawo way waa do waa waa waa wax faham faham darri way inay tahayna waxaa ku tusaya de rasuulkiibaaba kala duway adiga xaggee isugu wadaa marka nebigii tanna yaan la samaynin buu yidhi middaanna waa sameeyey labay kala tahay marka inaad markaa waa lagu tukan karaa qabriyo rasuulkaa ku tukaday ood xadiidkan keento de waxay noqonaysaa adii nebigu isu meel uma socotaan ayb marka fuqahaduna marka qaar waxay yidhahdeen arrintan nebigayba khaas ku tahay qaarna waxay yidhahdeen may waa caam sida xooga badanna waa caam leanna nebiga keligii ma tukanina waa lala tukaday ayb mar hadday caam tahay culimada marka qaarkood waqti bay u sameeyeen kuwo waxay yidhaahdeen ilaa qabrigaasi qofka la duugay muddo bil ah imaam axmed oo kale bil intii ah waa waa lagu tukan karaa hadduu bil dhaafa laakiin maya ayib qaarna waxay yidhahdeen ilaa uu ka baabo-o waa janaazada waa lagu tukan karaa ayib aduu marka aqwaal noocaasay keeneen imaam axmed isaga wuxuu leeyay inta ugu badanee la maqlay bil yay ku yay ku ku siman tahay ayb qal wfي اlbaabi can anasi wburaydata wayaziid bni haabiti wabi hurayrata wacamir bni rabicata waabi qataadata wasahli bni xunayf qala xadiiثu bni cabaas xadiiثu xasanu صaxiix wاlcamalu calى hada cinda akari ahli اlcilmi min asxaabi الnabiy sal ه l slm wagayrihim wahuwa qowl shaaficiy waaxmada waisxaaq amadaa qowlkooda waqaala bacdu ahli اlcilmi waxay yihahdeen la yusala calى اlqabri qabriga lagu tukan maayo janaazo wahuwa qowlu malik bni anas wa qaala bnu lmubaarak idaa dufina almayitu haddii la duugo walam yusalla calayhi aan lagu tukanin sulliya cala alqabri qabrigaa lagu tukanaya wa ra'aa bnu lmubaarak ibnu lmubaarak wuxuu arkay asalaata cala alqabri qabriga in janaazo lagu tukan karo waqaala axmedu waisxaaqu yusallaa cala alqabri baa lagu tukanayaa ilaa shahrin intii bil ah wa qaala waxay yidhaahdeen akharu maa samicnaa can ibni lmusayab intii aan ibnulmusayab ka maqlnay intii ugu badnayd bilay ahayd ana nabiya sal ll ly slama sallaa calaa qabri ummi sacdi bni cubaadata ayuu ku tukaday bacda shahrin bilka bacdi qala xadaanaa mxamed bnu bashaar wahuwa bundaar qala xadaanaa yaxya bnu saciid wahuwa alqaطaan can saciid bni abi carubata can qataadata can saciid bni اlmusayab ana uma sacdin maatat way dhimatay wanabiyu sal l slamna gaa'ibun nebiguna ou maqan yahay falamaa qadima markuu soo galay sallaa calayha waa ku tukaday waqad madaa lidalika shahrun bil baana kasoo wareegtay arrinkaas marka suuradan hadda waa mursal saciid bnu lmusayab waa taabici markaa nebigu uu ku tukanayana dabcan de isaga ma joogo culimadu marka waxay yidhahdaan laakiin maraasiilu saciid waa maqbuulatun waa la aqbalaa lianna waa la fatashay iyadoo musnado ahaa la helay oo la arkay shaafici marka wuxuu ka reebay meeshaan rasuulka isaga qabrigiisa marka la tago lagu tukan maayo janaaso isaga waa ka reebay rasuulka oo leanna camal kuma imaanin oo kale uga reebayaad moodaana dabaqaat lfuqahaa ashaaficiyiin libni kathiir masaa-isha oo imaamu shaafici ee uu taqriiriyey iyo markuu ka hadlayo ayuu kusoo daraa saasaan filana ayb qaala baabu maa jaa fi salaati الnabiy sal ll l slam cala اnajaashiyi nebiga salaadii uu ku tukaday najaashi ayb najaashina waa boqorkii xabashada asxamaa la dhihi jiray magaciisa sida ka muuqatana nebigu maadaama uu ku tukaday wou islaamay marka qaala xadaanaa abu salma yaxya bnu khlf waxumayd bnu mascadata qala xadaanaa bishr bn اlmufadl qala xadaanaa yunus bn cubayd can mxamed bn sirin can abi اlmuhallab can cimraana bni xusayn qaala qaala lana rasuulu اlahi sal ly slam nebigu wuxuu nagu yidhi ina akhaakum walaalkiin annajaashiya ahaa qad maata waa dhintay calam min aclaami nubuwa mucjizo waay leanna isagoo xabasho joogo nebiguna madiino joogo ayuu markuu dhintay nebigu sheegay marka waa mucjizo nebigu leeyahay waxaa kaloo laga qaadanayaa qofka geeridiisa in la sheegi karo oo nacyiga la ogol yahay waaye in si loogu tukado kanaan la ogolaynna waa ka soo hadalna faquumuu istaaga fasalluu calayhi ku tukada qaala faqumnaa waa istaagnay fasafafnaa waa safannay kamaa yusafu cala almayit meydka sida loogu safto wasallaynaa calayhi waa ku tukanay kamaa yusallaa cala almayit sida meydka loogu tukada oo kale marka janaazada de meydkoo maqan waa la tukan karaa janaasadii qaa'ibkay daliil u tahay marka meydkii oo maqan in la tukan karo bacdi al-a'ima iyago waxay yidhaahdeen arrintaa nebigay gaar u tahay maba la samayn kara bacda najaashina ma samaynin nebiga sideedana lama samayn karo qaarna waxay yidhaahdeen qofku hadduu ku dhinto meel laysdhihi karo armaa ninkan salaad uu aan lagu tukanaynin oo dhul gaalo oo aan muslim joogin oo kale ku dhintay amaan lagu tukanin baa laysiiri dadkii marka waa ku tukan karaan khabarkiisa hadday maqlaan iyaga abu daa-uudna macnahaasoo kale u baabeeyey oo baab uga dhigay oo almuslimu yamuutu fii ardi alcaduwi saasoo kale uka dhigay xadiidkaanu keena markaas aimada qaarkood shaafici iyo axmed iyo kalena iyaga waa mutlaq bay leeyihiin ama meel looga tukaday ha ku dhinto ama yownan ku dhimanin janaasada qaa'ibka mar haddii nebigu tukaday sideedaasay mutlaq u tahay waxaan kale marka xadiidka qeyd ma sameynayo qeyd xadiidka ku jiraa ma leh wax laga fahmay waay marka mafhuumkana dadka xujo loogama dhigi karan ummadda mafaahiimtooda waa kala duwan tahay mafhuumkaa marka culimmada qaar ay qaadeen waa laga yaabaa maslak xoog badan inuu yahay haddana laakiin ma laga dhigi kara isaga keliya uun xakam ayib oo xadiidkan marka hadda si mutlaquu ku yimid sidiisaas marka imaamu dahabi isaga wuxuu leeyahay sidaas abu daawuud ayuu waafaqsan yahay wuxuuna xujo uga dhigayaa ama qariino oo uga dhigayaa dadku waa dhiman jireen meela ma madiine ka fog fog ayay ku dhiman jireen mana lagu tukan jirin qaa'ib ma loo tukan jirin hadal saas oo kale ayuu siyarka ku yidhi ayb marka mararka qaar de waxyaabahan masaa-isha sidan oo kale in buuq ka dhasho ama masaajidu layskula buuqo ma fiicno haddii adiga markaa aadan arkaynin oo fahamkaagaas aadan qabin caamkaa iska daa waxba adoon buuq iyo waxba kicinin iska tag haddii qofku isagu uu arko inuu lagu tukada janaaza qaa'ib oo mudlaqa ay jirtana isaga ha tukado dadkii unan qasbin laakiin qofka mafhuumkiisa wuxuu sidau wuxuu fahmayo iyo qanaacadiisu isaga iska leh ayb masaa-ilna maahan markaa salafkii ka dambeysay maahane waa masaa-il salafku ku kala aragti duwan yihiin mar kasto buuqa iyo qaylada in laga ilaaliyo waa masaajidda masaa-isha noocaas oo kale dad marka isku buuqaayo un qaa'ibaa la tukanaa fiiriya ma bannaana sidaan uu sameeyey kan marka sunnada kuma fiicna waa ku fiican yahay waxaas in la yidhaahdo ma ma aha qaala wafi lbaabi can abi hurayrata wa jaabir bni cabdillaahi wa abi saciidin waxudayfata bni asiid wa jariir bni cabdillaahi qaala hada xadiidun xasanu صaxiixu gariibu min hada اlwajhi waqad rawaahu abu qilaabata can camihi abi lmuhallab can cimraana bni xusayn wa abulmuhallab ismuhu cabdiraxmaan bnu camrin wayuqaalu lahu mucaawiyata bnu camrinna waa la yidhaahdaa qaala baabu maa jaa fii fadli الsalaati calى اljanaazati janaazada lagu tukadaa salaadaa fadligeeda qaala xadaanaa abu kurayb qaala xadaanaa cabdة bnu sulaymaan can mxamed bni camrin huwa mxamed bnu camr bni calqama qaala xadaanaa abu salma can abi hurayrata qaala qaala rasuulu llahi sal l l slam man sallaa calaa janaazatin qofkii ku tukada falahu qiraatun ayuu leeyahay waman tabicahaa qofkii raaco xataa yuqdaa dafnuhaa ilaa duugiddeeda laga dhammeeyo falahu qiraataani laba qiraad buu leeyahay axaduhumaa midkood ow amase asqaruhumaa kooda yar mithlu uxuudin uxud oo kale fadakartu dalika libni cumar ayaan u sheegay fa arsala ilaa caaishata buu u cidiray fasa'alahaa waa su-aalay can dalika arrinkaa weliba markii hore ibnu cumar wuxuu yidhi akara abu hurayra abu hurayra waa badiyey ajar ajarkii tiradii buu ka badiyey caaisha marka u tegey arrinkaa in lasoo weydiiyo faqaalat waxay tihi sadaqa abu hurayra abu hurayra run buu sheegay faqaala ibnu cumar ibnu cumar wuxuu yidhi laqad faradnaa waxaan ku gaboodfalnay oon dayacnay fii qaraariita kaiiratin qiraadyaal aad u fara badan baan ku gaboodfalnay oon dayacnay saasuu leeyahay marka xadiidka waa wuxuu ku tusayaa saxaabada qaarkood axaadiidta qaar inaynan maqlin oo saxaabo kale ay maqleen hadda ibnu cumar ma maqlin arrinkan janaasada intuu ku tukado ayuu ka tegi jiray haddii dan uu leeyahay badanaa marka raaciduna markii uu nashaad haayana waa raacaya xadiidkan markuu maqlay kadibna wuxuu leeyahay haddaan ogaan lahaa waaba raaci lahaa si u u kasbada ajarkan faraha isaga marka inuunan ogeyn qaybahan dambe oo abu hurayre ogaaday baa kaa ayaa ka muuqata marka xadiidta nin walbaa qeyb buu ka maqlay haddaynan marka saxaabadu kulligood wada dhammaynin axaadiidta ee keyrkood isagana sidoo kale wa walidaalika culimada qaarkood marka aada arkayso inay khilaafsan yihiin maalan xadiid soo arooray mas'ale khilaafsan inay ku tageen haddaa aragto waxaa laga yaabaa de xadiidkii baan soo gaarin markaasay ijtihaadeen waa in loogu cudur daaro marka leanna xadiidka qof kastaa ma soo gaarayo kulli axaadiidtoo dhan oo qaar un baa mar walba un ka tegayso ama u ka ay ama u ka maqnaana waxaa aada uga hadla marka ibnu taymiya kitaabkiisa la yidhaahdo rafcu lmalaam can ilaimati alaclaam acdaarta marka culimadu meeshaa ka hadlaan cudurdaar kamida waka qaala wafi lbaabi can ilbaraa wacabdillahi bni mugafalin wacabdillahi bni mascuudin waabi saciidin waubay bni kacbin wbn cmr whwban qala xadiiثu abi hurayrata xadiiثu xasanu صaxiix waqad ruwiya canhu min gayri wajhin waj waxaan ahayn baana looga wariyey baabu aakharu baab kale qala xadaثna mxamed bnu bashaar wahuwa bn daar qala xadaثna rawx bnu cubaada qala xadaanaa cabaad bnu mansuuri qaala samictu abalmuhazam qaala samictu abalmuhazim abalmuhazim marka abulmuhazim albasri matruukun waa matruuk qaala saxibtu abaa hurayratan la saaxiiba cashara siniin toban sano samictuhu yaquulu waxaan maqlay isagoo dhahaya samictu rasuula اllahi sal l slam yaquul man tabica janaazatan qofkii raaco waxamalahaa qaado alaaa maraatin saddex jeer faqad qadaa maa calayhi min xaqihaa waa gutay qofkaasi janaasada xaqeeda wixii kaga aadanaa qaala hada xadiiثu غariib warawaahu bacduhm bihada اlisnaadi walam yarfachu waabulmuhazim ismhu yaziid bnu sufyaan wadacafahu shucba shucbaa ninkan daciifiyey marka xadiidkan waa daciif baabu maa jaءa fi اlqiyaami liljanaazati wuxuu ku yimid janaazada in loo istaago qala xadaثna qtaybaة qala xadaثna الlayث can bni شihaab can salim bn cabdالlahi can abihi can camir bni رabيcaةa can الnabiy sal ه slama xa وxadaثna qtaybaة qala xadaثna الlayث can naafic can bni cmar can camir bni رabيcaةa can rasuuli الlahi sal ه slam midkan dambe marka صaxaabi صaxaabi ka warinayo idaa ra'aytum اljanaaزata haddaad aragtaan faqumuu lahaa u istaaga xataa tukhallifakum intay idinka dhaafayso ow tuudaca ama la dhigayo dhulka inta idinka gudbayso ama la dhigaya dhulka wuu istaaga istaagidaasna ad waa sheegnay macnaha loo istaagaya saddex riwaayaa soo aroortay mar alaysat nafsan nebigu uu yidhi nafsad miyaynan ahayn marna uu yidhi inamaa qumnaa lilmalaa'ikati baan u istaagnay marna uu yidhi ina lilmowti lafazacan mowtku argagax buu leeyahay janaazo halkan layska marinaayo in layska sheekaysto mowdkiiba aan loo dhug yeelanin ma fiicn qaala shalana waa ka hadalnay marka qaala wafi lbaabi can abi saciidin wajaabirin wasahli bni xunayf waqays bni sacdin waabi hurayra qaala xadiidu caamir bni rabiicata xadiidun xasanu صaxiix qala xadaثna nasr bnu caliyin اljahdamiy wاlxasan bnu caliyin اlxulwaaniyu qal xadaanaa wahb bnu jariir wahuwa wahb bnu jariir bni xaasim qala xadaanaa hishaamun iddastuwaa-iy can yaxya bni abi katiir can abi salma can abi saciidin اlqudriyi ana rasuula اlahi sal l slama qaal idaa ra'aytum اljanaaزata haddaad aragtaan faqumuu istaaga faman tabicahaa qofkii raacana falaa yaqcudana younan fariisanin xataa tuudaca ilaa laga dhigo laakiin in la nasakhay baa la sheegay cali iyo ibnu cabaas iyo xadiidkooda wuuna keeni doonaa qala xadiidu abi saciidin fi hada lbaabi xadiidun xasanu صaxiix qaala wahuwa qowlu axmeda waisxaaqa qaala waxay dhaheen man tabica janaazatan qofkii raaco falaa yaqcudana younan fariisanin xataa tuudaca ilaa laga dhigo can acnaaqi الrijaal riwaayadan dambena midii horey fasiraysaa tii hore xataa tuudaca waa layska idlaaqay dhigidan waa goorma ma inta dhulka laga dhigaa iilkiisa inta laga dhiga miyaa lama oga middan dambena waa fasirtay xataa tuudaca can acnaaqi rijaal inta laga dhigaayo dhulka walow yaananba godkii la gelinin qaala waqad ruwiya can bacdi ahli اlcilmi min asxaabi الnabiy sal ll l slam wagayrihim anahum kanuu yataqadamuuna اljanaazata waa ka hormari jireen wayaqcuduuna waa fariisan jireen qabla an tantahiya ilayhim اljanaasa inta aynan janaasada soo gaarin wahuwa qowl shaafici baabun fi ruksati fi tarki اlqiyaami lahaa ruqsada kusoo aroortay in laga istaagga layska dhaafo qaala xadaanaa qutaybatu qaala xadaanaa leyt bnu sacdin can yaxya bni saciid can waaqidin wahuwa bnu camr bni sacdi bni mucaad can naafic bni jubayrin can mascuud bni اlxakam wahuwa abu haaruun almadaniyu lahu ru'yatun badanaana saxaabadu ka wariya can cali bni abi aalibin anahu dukira alqiyaamu fi ljanaa'izi waxaa laga sheekeeyey waaa waxaa la sheegay janaasada u istaagideeda xataa tuudaca ilaa laga dhigo in la ista loo istaago faqaala caliyun cali wuxuu yidhi qaama rasuulu llahi sal l slam nabiga waa istaagay uma qacada dabadeed haddana gadaal waa ka fadhiistay markii hore waa istaagi jiray markii dambena waa fadhiistay marka qiyaamkaa in la nasakhay iyou tusaya qaala wafi lbaabi an can ilxasan bni caliyin wabni cabaas weliba xasan bin cali oo taagan ayay fariiso dheheen qaala xadiidu caliyin xadiidun xasanun صaxiix wafiihi wa fiihi riwaayaةu arbacati min الtaabiciina bacduhm can bacdin saddex taabiciin yaxya bnu saciid waaqidkan naafic bni jubayr ayb iyo mascuud ibn اlxakam inkastoo ru'yo uu leeyahay qaala wاlcamalu calى hada cinda bacdi ahli اlcilmi camalku sidan weeyaan buu yihi ahlucilmiga agtooda qaala shaaficiyu wahada asaxu shayin fi hada اlbaab baabkan oo qiyaamka janaazada in loo istaago xadiidka ugu asaxnimada badan waa wahada alxadiidu xadiidkana naasikhu lilxadiidi اlأwali xadiidkii hore ayuu nasakhayaa idaa ra'aytum اljanaaزata faquumuu qiyaamkii lays amray kan baa nasakhayu yihi marka shaafici naskiga iyo aada ugu yaqaanin masaaliku naskiga iyo aad ba ugu yaqaanin marka wuxuu yihi kan baa wuxuu nasakhayaa kii hore calina sidaasoo kale u tilmaamay wa qaala axmedu in shaaa qaama hadduu doono waa istaagaya wain shaaa lam yaqum hadduu doonana ma istaagayo waxtaja biana nabiya sal l l slam qad ruwiya canhu waa laga wariyay anahu qaama uma qacada whakada qaala isxaaq bnu ibraahim laakiin uma qacadadan baa qaar waxay leeyihiin hal janaazo wey markay soo martay waa istaagay markay martayna waa fadhiistay uma qacadada saas laakiin cali sida uu u fahmay waa ka duwan tahay sidaas qiyaamka markii lasoo qaadaba cali wuxuu dhihi jiray markii dambena nebigu waa fariistay buu dhihi jiray isagaaba naski ka fahmay waana ninka xadiidka warinaya qaala macnaa qowli caliyin qaama nabiyu sal l slama fi ljanaazati uma qacada yaquulu kana nabiyu sal l slama yaquumu idaa ra'a aljanaazata waa istaagi jiray uma taraka dalika bacdu waa ka tegay marka fakana wuxuu ahaa laa yaquumu idaa ra'a aljanaazata ma istaagi jirin hadduu janaazada arko warkan laftiisa naskigii buu xoojinaya baabu ma jaءa fi qowli الnabiyi salى اllahu عalayhi wasalam allaxdu lana wاshaqu ligayrina wuxuu ku yimid laxdiga annagaa iskale iilka washaqu ligayrina shaqigana keyrkeen baa iskale ee qabriga laba sibaa loo qodaa gudihiisa ee inta la qodo haddana gees loo sii qodo yani salka hoose ayaa gees baa loo sii qodayaa maydkuna marka waxaa la gelinayaa meeshaas geeska geeska ah buu ku jiraa iil waayo kaas marka shaqiguna waxay tahay in dhexda inta lagu dhufto la qodo aan waxba la jiixin oo markaa dhexda god yar ama laga sii sameeyo iilku marka waa qallooca ku jiro shaqiguna waa caadi god caadi u qodan ee dhexda markaa yacni ama dhexda markaa ha laga sii qodo ama yaan laga qodin shaqigu kaas waa ayb marka laxdiga annagaa iskale buu leeyahay marka inuu laxdigu fadli badan yahay yaa laga qaadanaa marka meeshaas ee dhulka wax ku xirana u laabanaya waay dhulka adag iyo dhulka jilicsan iyo isku mid maaha dhulka jilicsan oo kale il lagama qodi karo waa dumaa marka geb ayuu dhahay dhulka adagna oo iscelin karana waa laga qodi karaa qala xadaanaa abu kurayb wanasr bnu cabdiraxmaan alkuufiyu wayusuf bnu muusa alqaطaan albaqdaadiyu qaluu xadaanaa xakaamu bnu salmin wahuwa abu cabdiraxmaan alraasiyu iqat lahu garaa'b can caliy bni cabdilaclى wahuwa haclabiyu saduqu can abihi wahuwa cabdulaclى bnu caamir athaclabiyu saduqun yahim can saciid bni jubayr kii hore saduqun rubamaa wahim can ibni cabaasin qaal qaala nabiyu sal l slam allaxdu lana washaqu ligayrina qaala wafi lbaabi can jariir bni cabdillaahi wacaayishata wabni cumar wajaabirin qaala xadiidu bni cabaas xadiidun gariibu min hada lwajhi nebigu weliba marku dhintay labadiiba waa la wacay laba nin oo godka qodo midna oo laxdiga qodo midna shaqiga qodaa la wacay kii laxdigaa soo hormaray ee rasuulka de ilaahay wuxuu u dooranayaa wax ugu fiican marka laxdigaa fiican qaala baabu maa yaquulu ida udkila almayitu alqabra meyidka haddii qabriga la geliyo waxa uu dhahaya qofka gelinaayo dayib marka ugu horreyso qofka gelinaayo waxaa wanaagsan inuunan qof habeenkaas jimaac sameeyey inuusan noqonin leanna nebiga gabadhiisa markii la duugaayey ayaa wuxuu yidhi ayukum lam yuqaarif alleylata kiine ayaanan caawa wax u tegin xaaskiisa aan u tegin xalay aan u tegin markaasuu wuxuu yidhi dalxaa marka aniga yidhi oo soo kacay dalxaa galay isagaa dhigay marka bacdilaaima marka waxay ka qaateen qofka dhinaca u dhigaayo yacni meydka inuu yahay qof aan jimaac habeenkaas samaynin lam yuqaariftay laba si u kala fasiraan qaar baa waxay yidhaahdeen wuxuu ka wadaa yaan dembaabin xalay xoogaa macnahaas macno baciid ah waaya la yidhi leanna xalayaan dambaabin inta la yidhaha dalxa ana aniga inuu iska yidhaahdo xoogaa yacni taskiye camalaa ka muuqanayso saxaabadii kalena waxay noqonayaan marka oo marka macnaha lam yuqaarif ay lam yujaamic qala xadaanaa abu saciidin اlأshaj qala xadaanaa abu khalidin اlأxmar qala xadaana alxajaaju can naaficin can ibni cumar ana nabiya sal ly slam kaana idaa udkila almayitu alqabra nebigu wuxuu ahaa haddii meydka qabriga la geliyo qaala wuxuu dhahayay wa qaala abu khaalidin maratan mar kale wuxuu yidhi idaa wudica almayitu meesha udkila wudica fii laxdihi iilkiisa marka la dhigo qaala maratan mar wuxuu yidhi bismi illaahi wa billaahi wa calaa millati rasuuli illaahi wa qaala maratanna bismi illaahi wa billaahi wa calaa sunnati rasuuli illahi sal l slam marka qofka dhigayo dhanka midig buu udhigayaa wuxuu ujeedinayaa markaa qiblada ayuu ujeedinayaa midigtaa loo loo dhigayaa dhinaca midig ee qibladana waa loo jeedina meesha laga soo gelinayana inay noqoto waxaa wanaagsan lu dhanka lugta meesha lugaha loo dhigi raba meydka ayaa laga soo gelinaya qabrigu isaga lug iyo madax ma qabo laakiin qofka la dhigaayo binisbati li- lilmeyit lug iyo wuxuu iyo iyo wuxuu leeyahay iyo madax meel lug- lugta loo dhigay meel madaxa loo dhigo lug- lugaha iyo madaxa meesha lugaha loo dhigayaa la dhigayaa meydka halkaasaa marka laga soo gelinaa marka sidaanaa loo soo wadaya ilaa madaxa meeshiisa ayaa lagu keena ayb haddii marka la awoodi waayo dabcan waxay noqonaysaa marka in meeshii laga soo gelin kara laga soo geliyo qibladaasna marka waa in loo jeediyaa meydka sidaanna la yidhaahdo bismi illaahi wbilaahi wacalaa millati rasuuli illah qaala hada xadiidu xasanu gariibu min hada lwajhi waqad ruwiya hada alxadiidu min gayri hada lwajhi ayضa can ibni cumara can الnabiy sal ه slam warawaahu abu sidiq annaajiyu can ibni cumar can الnabiy sal ه slam waqad ruwiya can abi sidiq الnaaji can ibni cumar mawquufa ayضa marka xadiidkan marna isaga mawquufa marna isaga oo marfuuca qaala baabu maa jaءa fi الthawbi alwaaxidi wuxuu ku yimid halka maro yulqaa la dhigaayo taxta almeyiti meydka hoostiisa fi lqabri qabriga dhexdiisa tarjamadan marka wuxuu ka hadlayaa meydka qabriga maro ma loo dhigi karaa ta maro laga xijiyo carada oo maro loo dhigo kadib maradaa lagu seexiyo arrintaa wuxuu ku yimid qال xdثna زayd بن أخزم الطائي البصري وهو أbو طالب البصري ثqة xاaفظ واstشhida في kائنة الزinji ayuu yihi waaqacaة الزinji ayuu ku dhintay ninka zinjigu waaqacadooda waxay ahayd niman markaa iska addoomo iskaga badnaa oo dhulkan basre iyo joogi jiray oo ay dadku iska yani addoomo iyo waxaa iska ahaan jiray ayaa mar mararka ka mida waxaa dhacday inay inta is urursadeen dadkii jafeen marka intay is urursadeen hub qaateen ayay dadkii marka kuwii madaxda ahaana madaxtinimaday ka qaadeen nagtay dadkii ka gediyeen ummad badanaa ku dhimatay marka kaa-inatu zinji baa la yihaha nacam mudday marka meeshaas nimankaas ka odayey jireen nacam ayb waktigaasuu marka ninkan dhintay mushkilada marka waxay tahay waa un yacni thawraadka taariikhda haddaad akriso un mar walba thawra iska jirta nacam iska socota nacam thawra thawro kale thawro kale waxaa waxa dhan baaba thawro wixii ku imaada iyagana thawrooyin kale unbaa ka qaadaya hadana nacam ayb qaala xadahanaa cuثmaan bnu farqad qaala samictu jacfara bna muxamadi ayb jacfar bn mxamed bn cali wy weyaan jacfar saadiq can abiihi qaala alxada qabra rasuuli llahi sal l slam abu alxata qabrigii nebiga abu alxa ayaa iil u sameeyey oo iil ka dhigay nebiga waladii alqa lqatiifata qatiifada ama katiifada midkii meesha ku ridayna oo dhulka dhigayna taxtahu hoostiisa nebiga hoostiisa shuqraanu ayuu ahaa mawlaa rasuulillahi sal l slam shuqraan ayaa maradaas katiifad guduudan ayuu dhigay marka dhulka ayb qaala jacfarun waakbaranii bnu abi raafic qaala samictu shuqraana yaquul shuqraan baan maqlay oo dhahaya ana aniga wallaahi baan ku dhaartay daraxtu lqatiifata anaa katiifadda dhigay taxta rasuuli llahi sal l slama fi lqabri qala wfi lbaabi can ibni cabaas qala xadiidu shuqraan xadiidu xasanu gariib qala warawaa caliy bnu lmadiniy can cuثmaana bni farqad hada alxadiid qala xadaana moxamed bnu bashaar qala xadaana yaxya bnu saciid can shucbata can abi jamra huwa nasr bnu cimraan aلdubaci can ibni cabaasin qaal jucila fii qabri nabiy sal l slam waxaa la yeelay qatiifat xamraa katiifad guduudan qala hada xadiidu xasanu صaxiix qala waqad rawaa shucbatu can abi xamزata alqasaab wasmuhu cimraan bnu abi caطaa waruwiya can abi jamrata aلdubaciy wasmuhu nasr bnu cimraan wakilaahumaa min asxaabi bni cabaas weeyaan labadaba qaala waqad ruwiya can ibni cabaas waxaa laga wariyey anahu kariha wuxuu nacay an yulqaa in la dhiga taxta almeyiti meydka hoostiisa fi lqabri qabriga shay-un in wax loo dhigo isaga iyo caradii yani kafa karfantiisa iyo carada inay wax u dhexeeyaanoo mare la dhigo awou kahday meeshaan marka waxaa ka muuqdo shuqraan mowlaa rasuulillaahina marada waa dhigay isaga nebigaa wax ka maqlay iyo ma dhihin isagaa ijtihaadkiisu ku dhigay ibnu cabbaasna waa kahdayoo waa kana wuxuu leeyahay wuxuu leeyahay annahu kariha an yulqaa taxta almayiti fi lqabri shay-un idan marka saxaabadu waa iskhilaafeen marka ina waa dhigay ijtihaadkiisuu ku dhigay ibnu cabaasna karaaho waayu yii nasna lama haayo nebigu sidaas hala yeelo iyo uu yidhi meesha marka masaladan marka muxuu noqonayaa shanigeeda culimada markaa saa darteed war bay ka bixiyeen oo tirmidi wuxuu yidhi wailaa haada dahaba bacdu ahli lcilmi karaahadaas ahlucilmiga qaarkood ku tageen shaafici baaba ka mid a وqال محمد بن بشhار في موضع آkخر xdثna محمد بن جعفر ويحyى عن شعبة عن أbي جمرة عن بن عbاس وhذا أصح ayb imaam الذhبي syر أعلاam النbلاga juska sideedaad تrjamada cabdاللahi بن لhيica ayuu masأladan soo qaaday masأaladan ayuu soo qaadayo waxa uu yihi وأma dفنه في bيt عائشة duugista nebiga lagu duugay guriga caa-isha fa mukhtasun bihi waa arrin isaga u gaar ah dadka kale waa in lagu duugo qubuuraha fa mukhtasun bihi isagoo ku gaar yahay kamaa khusa sida nebiga loogu gaar yeelay bibasti qatiifatin taxtahu fii laxdihi gurigiisa in lagu duugo waa khusuusiyaadkiisay ka mid tahay waxaa kaloo khusuusiyaadkiisa ka mid ah buu yidhi in maro loo dhigo isaga oo dhulka maro loogaga dhigo ayb wa kamaa khusa sida loogu gaar yeelay bian sallow calayhi furaada bilaa imaamin nebigu markuu dhintay janaasadiisa see loo tukada keli keli imaam ma jirin oo intaa hore hore istaagay imaam hore istaagay oo dadkan ay yacni tujiyey ma jirin dadku waa imaanayeen koox koox hal hal ayay ugu tukanayeen nebiga arrintaana waa arrin nebiga u gaar ah ayb fakaana huwa imaamahum xayan wamayitan fi di fi daareyn yacni fi dunya waalaakhira nebigu isagaa imaamkooda ahaa marka adduun iyo aakhiraba markuu dhintay xataa imaam looma sameynin janaasadii nebiga sala allahu calayhi wasalam meeqa mas'alo waa intaa marka waa saddex mas'alo janaasadiisa keli keli baa loo tukaday gurigiisaa lagu duugay maradan loo dhigay saddexdaba min khusuusiyaatihi buu yidhi imaamu dahabi ayb marka khusuusiyaadka maxaa khusuusiyada maxaa u daliila haddaa i tiraahdidna yaa kalea loo dhigay saxaabada cid kale oo ay maro guduudan u dhigeen ma ogin ninkii haayo waa keena marka markaasaa khusuusiyadan war laga bixi karaa inta ka horeyso wax kale male maslakaas waay marka imaamu dahabi uu ku tegay maslaga labaad imaamu nawowiyaa wato imaamu nawowi isaga sharaxa muslimka wuxuu ku yidhi haadihi alqatiifatu qatiifadan alqaahaa shuqraan shuqraana meesha dhigay ayb shuqraan ayaa meeshaas marka dhigay muxuu u dhigay marka wuxuu yidhi wa qaala karihtu an yalbasahaa axadun bacda rasuuli llahi sal ll ly slam waxaan nacay buu yidhi maradan tii nebigay ahayd gadaashiis inuu qof labisto ou maradii baaliyeeyo ayaan nacay buu yidhi waa isaga marka maskaxdiisa iyuu ka keenay iyo ijtihaadkiisa ayb markaasuu yidhi waqad nasa shaaficiyu shaafici wuxuu caddeeyey wa jamiicu asxaabina iyo asxaabteenna dhammaantood wagayruhum min alculamaa'ina calaa karaahati wadci qatiifatin aw makhadatin barkin in loo dhiga meydka iyo in loo dhiga maro iyo karaahadeeday caddeeyeen yidhi ayb oo taxta almeyit in la dhigo fi lqabri qabriga wa ajaabuu can hada alxadiidi xadiidkanna waxay ku jawaabeen ana shuqraana infarada bificli dalika shuqraan baa keligii sameeyey ficilkan walam yuwaafiqhu gayruhu min asaxaabatina kuma khila kumaynan waafaqin walaa calimuu dalika mana aynan ogeyn oo arrinkan oo kale arrin la ogaan karo ma noqon karo kulligood arrin ay ogaan karaan ma noqon karo si a hadhow u tiraahdo hadhow yacni saxaabada maxay uga celi waayeen hadhow su-aashaas maxal male iyadana ogaada lianna qabriga dadka galaayo saddex qof kama badnaa karaan kow midda kalena mashquul waayo shaqayba mashquul ku yihiin marka dambena bud waa lasoo baxa qofku waa soo baxaya maxaa laga ogaan karaa marka waa suuragal inaan la ogaan karin wa khaalafahu gayruhu gayrkiina weliba waa khilaafay ayb riwaayada ibnu cabaas uu sheegay oo beyhaqi uu wariyey kabacdi ayb maslaga labaad waay kaasna maslaga saddexaad ibnu cabdilbar isagu wuxuu yidhi waxaa laga soo naqliyey suyuudi xaashiyatu zahru rubaa nasaa-iga sharxiisa wuxuu kaga soo naqliyey ibnu cabdilbar inuu yidhi annahaa ukrijat waaba la soo bixiyey annahaa ukrijat lamaa faraguu min wadci allabinaat labinaadkii iyo maaligii maalihii godadka iyo markay cubaayeen oo ay dhoobada iyo ku cubayeen markaasay soo bixiyeen maradan sidaasaa ibnu cabdilbar laga wariyey wa rajaxahu ibnu xajar ibnu xajarna waa rajaxay wa shaykhuhu alciraaqiy ciraaqina sidoo kale uu rajaxay zarqaanina sidaasuu sheegay sharaxa muwadaa marka saddex maslak waay maslagan saddexaad waaba laga soo bixiyey marada meesha maxay marka sunno noqoneen maslaga labaadna waa ficil saxaabadu isku khilaafeen jumhuurkana marka karaaha iyou qabaa maslaga koowaad ee dahabina waa khusuusiya uu leeyahay arrin nebiga u gaara way siday ahaataba marka camalulmuslimiin maanta ma aha saas in maro qabriga inta la dhigo qofkii laga kormariya ma aha xadiidkanna marka sidaas ayay u tawjiihiyeen culimada ayib kolley ibnu cabdilbar tamhiidka iyo istidkaarkani kuma arkin laakiin suyuudi zahru rubaaga iyo dad badanaa ka soo raro sindi laftiisa xaashiyada ibnu maajaha iyo wuu ka soo rara laakiin isaga sindi xaashiyata ibnu maaja waa diidayaaba isaga wuxuu leeyahay male waxaas waa laga soo bixiyeyda xoogaa wuu diidaya ayb qaala baabu maa jaa fi taswiyati اlqubuuri qubuurta simideeda wixii kusoo arooray caddayntiisiibuu u baab yahay qubuuraha in la simo oo aan la la dheeraynin taswiyada marka laba macnaa loo qaadan karaa in dhulka lagu malaaso waa loo qaadan karaa macno kalena taswiyadu waxay tahay in yacni taa taakadii iyadoo kor looga qaadaayo oo qabrigu musanam laga dhigaayo haddana in dhinacyada laga simo oo qabrigii marka dhinacyada inta laga soo simo si loo aqoonsado in qabri meeshani ay tahay labada macnoba waa ku suuragal sawa shay-a marka la leeyahay waa to toosiyey waa shayga toosinta shayganina waa bixasabihi ayb marka laba si unbaa timid tasdiix iyo tasniim qubuuraha sida loo sameeyo tasdiixa waa in waxba aan lasoo kuusin tasniimkuna waa in kurs oo kale laga dhigo inta geesaha laga soo buuxiyo badanaa sidaan annaga yeelanoo kale qala xadaana mxamed bnu bashaar qala xadaana cabdالرaحman bnu mahdiy qala xadaana sufyaan can xabiib bni abi haabiti can abi waa'il ana caliya qala labi اlhayaaj alasadiy ayuu ku yidhi abcahuka waa maku diraa ama waxaan kuu dirayaa calaa maa bacatani الnabiyu sal ly slam nebigu waxuu ii diray anlaa tadaca inaadan ka tegin qabran qabri qabriga oo mushrifan sareeyo sarrayntana marka la diidaayo waa inta sharciga ka baxsan taako wixii ka badan leanna xadiidkii fadaalat bnu cubayd wuxuu ahaa nebigu wuxuuna amray buu yihi amaranaa rasuulu lah sal l slam bitaswiyati اlqubuur ama nahaa rasuulu lah sal l slam nebigu wuxuu reebay qubuurta in la an tujasasa in la nuuradeeyo watubnaa la dhiso waxaa kaloo reebay buu yidhi wa an tuzaada caradii laga soo bixiyey in lagu daro caro kalena waa reebay leanna carradii laga soo bixiyey marka carro kale lagu daro dheeraanayaa soo aha haddii laakiin carrada laga soo bixiyey ay yaraato say ku yaraan kartaa dhagax weynaa laga soo bixiyey dhulka dhagaxaas boos carradii msuu kuma fadhinin markaas in carro kale lagu soo daro dhib ma laha taakana aynan ka badanin ayb walaa timhaalan inaanan ka tegin timhaal masawir ama yacni taallo ilaa tamastahu inaad inaadan ka tegin timhaal ilaa tamastahu inaad baabi'isa maaha ayb marka shaqadan cali nebiga isaga nebigaa u diray isagana ninkan abulhayaaj alasadi buu u diraya saxaabada khulafaa raashidiinna saasay ahay qabri la buunbuuniyo waxay bilaabatay buunbuuninta waxaan ka wadaa in la dhiso oo la kor yeelo oo mixraab loo sameeyo oo lagu tukado oo ducada iyo loola soo qasdo oo yacni nalal iyo lagu xiro waxaas wakti dambey bilowday waqtigii hore lama aqoon jirin waxyaabahaas imaamu shaafici wuxuu leeyahay qubuurtii muhaajiriin iyo ansaaraan arkay qubuurtii muhaajiriinta iyo saxaabadan waxaan ku arkay yani qubuurtii asxaabtan waxaan ku arkay maka iyo madiina ma aanan arkin uu yidhi qabri soo taagan oo muuqdo oo la muuneynaya ma aanan ku arkin waqtigaas camalkii jiray baana camalka saxiixa kaas un cumarna waa kii radia allahu canhu daniyaal ninkii la dhihi jiray qabrigii markay soo heleen meydkiisii oo taabuut ku jiro waa tii uu yidhi ciraaq markii la laga helay cumar iyo lala tashtay waatuu yidhi dhowr iyo toban qabri qodob oo intaad bixisaan intaad qaadaan geliya yacni qabrigiisa ka qariya dadka xilli habeena duuga qubuurtaas kalena ku dhex dara marka saddex iyo toban qabri oo cusub mid uu yahay laga garan maayo meeshaa marka waxaa dareemaya camalka oo khulafaa uraashidiin wuxuu ahaa tacmiyat lqubuur qubuuraha dadka in lagaba laga qariyo oo aynan noqonin meel uun lasoo tiigsado innaga shaqadeenna waa ka duwan tahay shaqadaas cuhmaan isagana sidoo kale sanadin saxiix mar buu wuxuu yidhi qubuurihii hala soo fiiriyo hala aado qabrigii dhulka ka sarreeyo ama dhisanna hala dumiyo intiisii ha lagu ekeeyo sidii baa marka la yeelay waa shaqo dhan bal fiiri khulafaa uraashidiinka axad ka mida cuhmaan ayaa diraya way baxeen waa tageen waa soo simeen qubuurihii dhan hal qabri bay ka tageen qabrigaana cuhmaan gabadhiisa iyay ka leexdeen xoogaha markaasuu yidhi qabri intuu soo kormeeray buu yidhi waa maxay qabrigan markaasaa loo sheegay dumiyu yidhi isagana waxaad ka dhigtaan sidii sharciga ahayd ha loo dhiso sidaasaa loo dhisay marka ayaa waxaan ujeedaa loo sameeyey calina waa kanaa sidaan buu leeyahay marka diintii islaamka dadkii ugu waaweynaa xadiidkii rasuulkana waa kaa asxaabtiina waa kuwaana sidan bay yeelayaa shaaficina waa kaa wuxuu leeyahay qubuurta aniga aan arkay sida waxay ahaayeen qubuur ama musadaxa ama musanama wax dhisan oo la qurxiyo lama aqoon jirin ayb qaala xadiidu caliyin xadiidun xasan qaala waalcamalu calaa hada cinda bacdi ahli lcilmi sidan weeyaan yakrahuuna waxay nacayaan an yurfaca alqabru in qabrigaba la kor yeelo fowqa alardi dhulkaba in laga kormariyayba diidayaan qaar culimmada ka mida qaala shaaficiyu shaafici wuxuu yidhi akrahu waxaan nacayaa aniga an yurfaca alqabru qabriga in la kor yeelo ilaa biqadri maa intii oo kale maahna yucrafu lagu aqoonsanayo annahu qabrun inuu qabri yahay inta inuu qabri yahay lagu garan karaa bis ayaa la kor yeela carowna ka hadlaa uga wadan dhismo iyo ma ka hadlaayo isaga dhagax iyo bulkeeti likay laa yuuda'a si aan loogu joogsanin walaa yujlasa caleyhi aan loogu fariisanin ayb hada aakhiruhu wallahu aclam wsala allahu waslama calaa nabiyina mxamed